galab waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaadhaysa washington waa galabnimo sabtiya taariikhduna ay tahay saddexiyo tobanka bisha julaay ee sannadka laba kun iyo afariyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lixiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaana bogayaga v o a somali com haatana dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararkana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shuruuc qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o na waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee weerarka ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho hadda xabsigu noormaala weeye baarisihii kale baa socda dhaawicii iyo waxyaasaa la daaweynayaa waxaa maxaabiista ka dhintay shan maxbuus waxaa ka dhaawacmay siddeed iyo toban askarta waxaa ka dhintay saddex waxaa ka dhaawacmay saddex
qodobada iyo weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aanu idaacadda ku guda jirno hase yeeshe marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa ciidamada ilaalada xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho ayaa fashiliyey iskuday ay qaar ka mid a maxaabiista u xidhan dembiyada argagixisadu isku dayeen inay kaga baxsadaan xabsigaasi sidaasina waxaa v o a soomaaliya u sheegay ila dhinaca amniga ah oo codsaday inaan magacooda la sheegin maadaama aan loo ogolayn inay la hadlaan saxaafadda maxaabiistan oo u xidhnayd falaal argagixiso qaarkoodna ay ku xukunaayeen dil ayaa helay hub ay hub isugu jira bambooyin iyo weliba bastoolado kuwaasoo ay ku weerareen ilaaladii xabsiga afhayeen u hadlay ciidamada asluubta ayaa sheegay inay dhacdadan ay ku dhinteen saddex ka tirsan ciidamada iyo weliba shan ka tirsan maxaabiista afhayeenka ayaa intaasi ku daray in lagu dhaawacay saddex askari iyo weliba siddeed iyo toban maxbuus isku daygan oo kale ayaa ka dhacay xabsiga dhexe magaalada muqdisho bishii august ee sannadkii laba kun iyo labaatan markaas oo maxaabiis u xidhnaa falal argagixiso ay isku dayeen inay xabsiga ka baxsadaan iyagoo weeraray ciidamada weerarkaasina waxaa ku dhintay afar ka tirsan ciidanka iyo weliba shan iyo toban maxbuus idaacad ay leeyihiin ciidamada israa'el ayaa maanta sheegtay in milatarigoogu ay duqayn ka dhacday khan yuunis oo qase ka mid ah ay ku beegsadeen taliya ka tirsan amadan inaahda taliyaha milatariga xamaas duqayntaasi oo wasaaradda caafimaadka ee qase ay sheegtay inay ku dhinteen ugu yaraana labaatan qof oo falastiiniyiin ah idaacaddan ay ciidamadu leeyihiin ayaa sidoo kale sheegtay in aanay kala caddayn in maxamed dayiif oo ah taliyaha milatariga xamaas duqayntaasi lagu dilay iyagoo milatariga israa'iil sidoo kale ay xuseen in warka intaasi la xidhiidha ay haatan eegayaan xarunta wasaaradda caafimaadka falastiiniyiinta ee khaza ayaa iyaduna war ay soo saartay ku sheegtay in cusbitaalka naser ee ku yaala khan yunis ay soo gaadheen meydadka labaatan qof iyo weliba dhaawaca sagaashan kale walow warkaasi aan lagu bixinin tirada kama dambaysta ah ee la geeyey goobaha kale caafimaadka marka laga yimaado cusbitaalkaasi geesta kalena xafiiska warbaahinta xamaas ay gacanta ku hayso ayaa isaguna xusay in ugu yaraan boqol qof la dilay qaarna la dhaawacay dadkaasoo ay ku jiraan dad rayida ugu dambeyntiina meel saliidda lagu kaydiya oo ku taala gobolka rostof ee koonfur galbeed dalka ruushka ayaa maanta u dabqabsaday iyadoo taasina ay daba socotay weerar dhinaca diyaaradaha daroniska loo adeegsaday oo ay ciidamada ukrein fuliyeen subaxnimadii hore waxaana sidaas sheegeen mas-uuliyiinta maxalliga ah halkaasi ku sugan arrintani ay noqonaysaa duqayntii u dambeysay ee weerarada ridada dheer ee ciidamada ukrein ay halkaasi ka fulinayaan gaar ahaan xuduudda ukrein ayaa bilihii lasoo dhaafisay kordhisay weerarada dhinaca cirka ay ku qaadayaan dhulka ruushka iyagoo beegsanaya warshadaha iyo weliba haamaha kaydka saliidda taasoo ah dadaal ay ku rabaan in ay hoos ugu dhigaan awoodda weerarada iyo weliba dagaalka ciidamada ruushka ayaa iyaguna ku soo sigtaya furinta hore ee bariga ukrain halkaasoo yaraanta ciidamada iyo weliba rasaastu ayaa sanadkii saddexaad halkaasi dagaalka ka socda ay ciidamada difaaca ka dhigtay kuwa nugul faasile gulomey oo ah guddoomiyaha gobolka rostof ayaa sheegay in weerarka dhinaca daronisku uu sababay dab ku fiday ilaa iyo laba boqol oo square mitir walow aanay jirin ciid halkaasi wax ku noqotay shan saacadood kadibna markii uu warkan uu ku sheegay aaladda telegaraamka ayaa guddoomiye golobey sidoo kale uu xusay in dabkaasi markii dambe la damiyey amaba la baktiyey dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatan u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka v o a galabcana wanaagsan ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba aan ku bilownay ciidamada ilaalada xabsiga dhexe magaalada muqdisho ayaa fashiliyey iskuday ay qaara ka mida maxaabiista u xidhaan falalka argagixiso ay isku dayeen inay kaga baxsadaan xabsiga sidaasina waxaa v o a soomaaliya u sheegay ila dhinaca amniga ah oo codsaday in aan magacooda la sheegeen maadaama aan loo ogolayn inay la hadlaan saxaafadda afhayeen u hadlay ciidamada asluubta ee xabsiyada ayaa sheegay in howlgalka ay ku dhinteen saddex askari iyo weliba shan maxbuus faahfaahinta warka waxaa muqdisho ka soo diray cabdiqaadir maxamed cabdulle
abbaare siddeeddii subaxnimee qadar daqiiqadaha ayaa laga war helay rasaas ka dhacaysa gudaha xabsiga dhexe xamar waxaana dagaalku dhex maray gudaha xabsiga ciidanka asluubtae gacanta ku haya ammaanka xabsiga iyo koox hubaysneed oo la sheegay inay ahaayeen maxaabiist ku xurneed xabsiga dhexe hore noogu tirsanaa kooxda al-shabaab balse maxkamadii soo xukuntay ciidamada ayaa toogtay kooxda dagaalamaysa oo ka koobnaa shan xubnood kuwaasi oo la sheegay inay la dagaalameen ciidanka asluubta intuu socday howlgalka waxaa ku geeriyooday siddeed xubnood oo shan ka mid ay ahaayeen kooxda weerarka geysanaysay ku xurneed xabsiga dhexe horena uga tirsanaa kooxda al-shabaab hafayeenka ciidanka asluubta cabdiqani maxamed khalaf oo saxaafadda kula hadla gudaha xabsiga dhexe xamar ayaa faahfaahin ka bixiyay khasaaraha ka dhasha weerarkii maanta ka dhaca xabsiga dhexe xamar hafayeenka u hadla asluubta ayaa sheegay in tirada dhimashada ay tahay siddeed xubnood oo saddex ka mid ay yihiin ciidamada asluubta maanta oo ay taariikhdooda saddex iyo tobanka bisha toddobaad labada kun afar iyo labaatanka saacaddu markay ahayd sagaalkii oo shan iyo toban daqiiqa dhiman waxaa kooxa nabaddiidu isku dayeen xabsiga inay khalkhal ka ridaan kooxahaas waa la soo afjaray howlgalkii wuxuu soo gebagaboobay shan sac oo ciidanka asluubta soo gebagabeeyey dhammaantii hadda xabsigu noormaala weeye baarisihii kale baa socda dhaawicii iyo waxyaasaa la daaweynayaa waxaa maxaabiista ka dhintay shan maxbuus waxaa ka dhaawacmay siddeed iyo toban askarta waxaa ka dhintay saddex waxaa ka dhaawacmay saddex intaas buu obereshon ku soo gebagaboobay wixii baarisa sababihii waxaan u dhaceen neglajasooyinkii waxyaalahaas taliyaha baaris u diri doona jawaabteedana waa heli doontaan waa salaaminteeda dadka degan hareeraha xabsiga dhexe xamar ayaa u sheegay v o eda in dagaalkuu socday qadarna soddon daqiiqo qiyaastii ciidamada asluubta iyo kuwa haramad ee ka tirsan ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa ugu dambayntii xaqiijiyey amniga xabsiga dhexe ee hareerihiisa kadib markii lasoo gebagabeeyey howlgalka xabsiga dhexe xamar wuxuu ku yaalaa degmada xamar jajab wuxuuna ku degan yahay dekeda muqdisho wuxuu dacalka ku hayaa xeebta xamar waana meel aad loo adkeeya ammaankiisa iyadoo wadooyinka ka agdhow ay yeelaan bara ciidan oo lagu hubiya gaadiidka dadka wata waxaa kale oo la hubiyaa lana baaraa dadka degan hareeraha xabsiga dhexe xaafadaha ku yaal ma jirto xog faahfaahsan oo ku aadan sida ugu suuro gashay kooxda ku xorneed gudaha xabsiga dhexe in gacantooda galo hubka tobankii agosto laba kun iyo tobankii ayay ahayd markii dagaal toos oo ka dhaca gudaha xabsiga dhexe kadib markii maxaabiist ku xorneed gudaha xabsiga al-shabaab oo gacanta u gala hubka fudfudud iyo bambooyin kuwaasi oo ka dagaalama gudaha xabsiga dhexe cabdulqaadir okey v o a muqdisho
dagaalka ka socda dalka ukrain ayaa waxaa ka soo qaxay dad soomaali ah oo isugu jira arday iyo weliba qoysas waddankaasi ku deganaa magangeliyo kuwaasoo ka soo qaxay ama markii hore ka yimi dagaalada deegaanada soomaalida wiilkana soomaaliga ah oo magaciisa kusoo gaabiya cabdiraxmaan ayaa waxa uu deganaa magaalada kharkiif aan idhaahdee waxaana uu soo qaxay dalka jarmalka wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo waddanka jarmalka shaqa u jooga ayaa halkaasi kula kulmay waxaana uu la yeeshay waraysi ka kooban saddex qaybood waxaana dhegeystayaal qaybtii hore waraysigan aad ku maqasheen idaacaddayadii subaxnimo iyadoo haatanna aan idiin soo gudbin doonno qaybtan labaad oo uu waraysiga cabdiraxmaan uu ku bilaabayo markii laga sii daayey xabsigii isaga iyo weliba dhalintii soomaalida ahayd ee ay ku jireen ee ku yaallay xuduudda u dhexaysa dalalka belaruus iyo weliba ukrain aduu meelaha kowdii dowrnimo ay ahayd aduu waxay bilaabmatay ilaa horta markii salaada subax buu dhacay maanaan ogeyn ilaa sagaalkii wixii waa la muurmaya waxaa lagu laadee de waxaa kula anu meesha kuma jiri karna xal naga siiya kowdhi aduu markii dambe waxa dhacay de ninkii mas-uulka ka ahaaba markii dambe yidhinayo waa khatare dadkii naga sii daaya markaa kiifna waxay noo jirta ilaa boqolyo boqolyo konton kilomitr bay noo jirtay haye de albaabkii inta naga balqamin uri orobaxa haddaba waa tahay markaad jihadee baa u dhaqaaqdeen waxaa tira xaggii caasimadda ukrain baad qabateen ee kiyev marka bal iga sheekee socdaalkiinni markaas siduu ahaa xaggaad marteen maxaa raacdeen iyaad lugayseen bal intaa ii faahfaahi cabdiraxmaanow wallaahi markaan lugaynay markii aanu meesha ka baxnay de annaguna waxaanu ahayn dee wax dhowba marka hore u haysanay ma garatay de wax lanagu uri lugeeya de anugu wax dhowban haysano lug baanu soo wada intii o dhan lug baan kusoo soconay intee in leeg baad soconayseen markaa kowdii duhurnimo ayaan kasoo baxnay meesha waa tahay eeg marka waxaad ii sheegtaa cabdiraxmaanow kowdii duhurnimo markaad meesha kasoo baxdeen ilaa halkee baad socoteen inteeba idinku qaadatay haggaa gaadhayn aduu waxay nagu qaadatay ilaa toban saacadood waan soconay ilaa toban saacadood markaa xaggee u socoteen caasimadda kiifaan u soconay waayo gaari ma jirin bas gaariyaal ma jirinoo way wada baqanayen dagaalkii baa dhacay soomaa macaleerarka way wada go-een haye marka wadadu baan soconay oo dee tilmaamo baan ku soconay haye iyo moobiladan markiisna way naga baktiyeen adu sidaan usoo soconay usoo soconay marka hore si yaroo nafisaan u soconay kowdhe kabacdi markaan dhexda soo gahnay ayaa madficii dee ayaa bilaabmay markaa laisku riday haye kabacdi madficii markuu anuguna waan wada daalanahay waxaanu marka go-aan waxaan ku gaarnay inaanu ku nidhaano waa kan madfici dhacayo waynugu dhacayaye hamasano haye war meelaan ka hoos galno haye ii wad ii soco kabacdi de naftanu markaa naftani meel kuma aaminaysid ma ogtahay waxa dhacay markii dambe inaan diidno aanu soconno de waan soconno waan soconno waan soconno de madficino de wallahi saasuu noo hormamarayo ilaahay baanu kaashan markii dambe adu askartii iyo wixii baanu afka ka galnay markii kuwii dagaalamayay askartii ukraine aa haye ayaan afka ka gallayoo de iyagii baa noo yeedhay xaggee ku socoteen xaggee ka timaadeenoo iyagii baa dib noo wawaraystay markii dambena dabeete maxaa dhacay dabeete waxa dhacay markii dambe wayna wawaraysteen waxaanu ogaanay inay tahay waxa lagu yiri marka hore loosii sheegayo malaha waxa lagu yiri dad ba xaggaa ka imanaya dad xabsi ku jiray marka ha la hadlina baa lagu yiri adu markii dambe na waraystan xaggaasaan ka nimid markii dambe waxa nagu yidhaa waayahe gaariyaal ma jiraan tareeno ma shaqaynayo tagsi wax halkaa ka qaata buu yidhi saa ku baxa bay nagu yidhaa markii dambe marka meeshan aad lugaynaysaan cabdiraxmaanow dad kale oo lugaynaya ma jireen hadday noqdaan dad ukrainiyiin ah ama dad kaleoo ajnabiya may annaga intii ajaanibkayda annaga iyo intii soomaaliya iyo kuwii kale ku jiray meesha carabiyo waxbaa ku jiray iyo dadkii xabsiga ku jiray carabtii soomaalidii dhammaantiin waa socotaa ha inta ayada aad soo wada soconay laakiin inta kale meesha joogta waa askartii waan fahmay marka kadib xaggee baad gaadheen goorma ayaad gaadheen caasimadii adu markii dambe wada daalayo meel yaroo tuulo u dhoweyd oo meelaha toddobaatan kilomitir u jirtaan iska fadhiisanay dee taxi waxaan raadsano taxigii wixii baa nagu yidhaahdaniyo iman qaaday uu ka baqanaya marka haye bale iiwad sheekada iisu kay raacay ilaa intaad ka gaadheen kief kief markii dambaan waan fadhiisanay maanaan socon karin anagu way naga dhamaatay waarag soo daalan baan ahay nalkii waan fadhiisanay oo aduu akhirkii waxaanu helnay tagaagsi baan helnay markii dambe kuwii baan raacnay caasimadii baan tagnay kief haddaan mid kalaan raacnay lefif baan tagnay oo lafiif markii aan tagnay haddana boland baan galno lug baan ku soconnaa ilaa intaa markii dambe waa tahay marka sidii meeshii aad xabsiga ku jirteen ilaa iyo xuduuddii boland mar aad taxi raacdaan iyo mar aad lug ahaydeen bay ahayd haa intii aad dhexda socoteenna waxaad ii sheegtay in madaafiicdu dhacaysay dadkii meesha marayay cid wax ma ka noqotay niyo anaga markii hore mid baa nagu jira inan baa nagu jiro inankaasina waxaa dhacay maalinso anagoo xabsiga ku jirna ayaa waxa dhacay dhib baa soo yara gaadhay haye kabacdi isagoo wada meel dibadda u yara baxayo markaa u silbada dhabarku wax ka noqda marka dhabarkaa jabay haye iyaguna dhakhtarna may geyin waxay moodayeen dhaxani waxa haysee moodayeenoo dhabarkaa xanuuni u socon kari waayo markaa isagana dhexdaa lagaga yimid haye adugu dambayntii markii dambe wuxuu soo rafaaday isagoo aakhirkii u yimid wuu nabeed yimid isaguna markii dambe isaga oo dhabarka ka soo jabay buu markaa isaguna idinku soo gaaray miyaa xuduuddii balan miyaa haa markuu toban miro socday wuu yihi ma socon karayaanu de qofna uma joogi karayo meeshaan hadde waxa socday dagaalkiiba socdo markaa qof de waa dareemaysaanaan madfuuc saa u ag marayma garansa wax kasta saa u dhacayaanaan dee naftu waa macaanabtu ma garansa haye kuguma aaminaysa markaasoo dee ninkina uu socon kari waayo adu markii dambe waas kaga nimid waa tahay aduu markii dambe ugu dambayn waxaa nimid waxaanu soo rafaadnaba caasimadii waxaa nimid waarse ee Poland
wagaag dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa cabdiraxmaan oo warrameeyey wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawal ismaaciil dhegeystayaal qaybta saddexaad ee waraysigaasina waxaad maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii amaan idhaahda xubintii dhacdooyinka toddobaadka waxay noo soo jeedinaya cabdiqaadir maxamed mursal
aan ku bilowna madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa toddobaadkan sheegay in shacabka soomaaliyeed ay dhowaan siin doonaan fursad ay codkooda ku dhiibtaan dalkana ay gaarsiin doonaan doorasho qof iyo cod ah dhammaadka muddo xileedkiisa falanqeeyayaasha ayaa qaba in muddada u harsan madaxweyne xasan sheekh ay adag tahay in lagu gaaro doorasho qof iyo cod ah haddii aan la dhammaynin arrimo muhiim ah oo hor yaalla maamulkiisa kuwaasoo ay ka mid yihiin la dagaalanka al-shabaab oo dowladda ay gobollo badan oo dalka ah ka wado iyo wada shaqaynta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka xasan sheekh maxamuud oo tusaale u soo qaatay heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray nidaamka doorasho ee dalka ayaa sheegay inay ku sii dhowaanayaan in muwaadinka soomaaliyeed ay siiyaan fursad uu wax ku dooran karo isagana lagu doorto madaxweynaha ayaa intaa ku daray inaan wax xiise ah loo qabin hannaanka doorashada dadban ee xildhibaanada ay ku soo baxayeen tan iyo sanadkii laba kun labaiyo tobankii kaasoo odayada dhaqanka ay xulaan
muddooyinkii lasoo dhaafay dalkeennu wuxuu soo maray xaalado muujinayo soo kabasho dhanka maamul dhiska iyo dimuqraadiyeynta waxaan ku sii siqaynaa in muwaadinka soomaaliyeed helo fursad uu ku doorto asna oo ku doorto ama lagu doorto isaga waxaan filayaa doorashooyinkii dadbanaay in aanay ahayn kuwo loo xiise qabo maanta waxaan wada xasuusannaa in laba kun iyo labaiyo tobankii baarlamaanka ay soo xuleen odayaal dhaqameedyadeenii boqol iyo soddon shanta ahaa oo badankooda degganaa hoteello ku yaalla caasimadda laba kun iyo lix iyo toban waxaan u gudubnay in xildhibaanadeenna lagu soo doorto dowlad goboleedyada tiro ka badan afariyo toban kun oo cof qof ayaa codaysay laba kun iyo labaiyo labaatankii in ku dhow soddon kun ayaa codaysay mar kale maanta waxaana laga sugayaa inaan dalka u horseedno doorasho toos ah oo qof iyo cod ah oo guud ahaan shacabka qaybihiisa kala duwan siisa fursad ay ku codeeyaan iyagoo xor ah waana siinaynaa shacabkeenna fursaddaas insha allah waxaa kale oo iyadana ahmiyad weyn leh sii wadidda cutubyada ka dhiman dhammaystirka dastuurka si dalku uga baxo hubintila'aanta ee dastuuriga ah
hadalka madaxweyne xasan sheekh ee ah inay ku sii dhowaanayaan doorashada qofka iyo codka ayaa imaanaya iyadoo uu hadda galay sannadkii saddexaad ee muddo xileedkiisa falanqeeyayaasha qaarkood ayaa qaba inay jiraan caqabado badan oo haddii muddada u hartay aan wax looga qabanin ay adkaan doonto qabashada doorashada dadweyne kuwaasoo ay ugu horreeyaan in dalka laga xoreeyo kooxda al-shabaab sida uu sheegayo maxamed ciise oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee soomaaliya oo ku sugan gobolka minnesota
runtii muddada hertay marka loo fiiriyo dowladda federaalka muddadooda hartay uma malaynay inay gaari doonaan unless aanan la helin in wadanka laga xoreeyo al-shabaab goobahay ku sugan yihiin iyo in maamul goboleedyada qaarkood laga helo wada shaqeyn buuxda sababtoo ah taas waxay suuro gelin kartaa in at least la gaaro doorasho cod iyo qof ah
waxaad tiri maamulada haddii lala heshiiyo ama ay wada shaqeyn dhex marto sidoo kalena al-shabaab dalka laga xoreeyo ma intaasoo keliya caqabadaha ku horgudban mise waxyaabo kale ayaa jira oo isku horgudbi karaa in la gaaro doorasho qof iyo cod ah muddadaas madaxweynaha u hartay in al-shabaab dalka laga xoreeyo goobaha ay hadda ku sugan yihiin badankooda iyo wada shaqeyn buuxda haddii laga helo challengeska kale ee imaan kara waxay tahay in wadanka uu geli doono mondocororsi taasoo u baahnaa doonto in caqabadahan ay suurageliyaan si loo helo doorashadii cod whichis baarlamaanka in meeshii dood ay ka dhalato in maamulada haddana mar labaad ay soo rogaaleen dood kale ka dhalato waxaa laga yaabaa marka challenges kale imaan doona waxay noqonaysaa mondocororsiga ama laba sano ama sanad oo lagu xaqiijinayo inay dhacdo cod iyo iyo qof inay dhacdo xildhibaan geele jaamac oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa isagana muujiyey rajo ah in la qaban karo doorashada qofka iyo codka inkastoo uu sheegay inay sii jiitami karto sababo la xiriira dalka oo dagaal ku jira hadda iyo arrimo farsamo dartood siduu hadalka u dhigay wal horta dalkood dagaal buu ku jiraa oo madaxweynuhu hadda hadda shalay mooya darad wuxuu ka yimid furinta fayskii labaad ee dagaalka hadda inuu qaadayo oo maarata ciidankii baa la diyaar gareeyaa haddii dhowrka biloodoo soo socoto lagu lagu lagu riixo nimankan oo deegaamada hadda ay haystaan lagaga saaro yes way dhici kartaa doorasho way dhici kartaa inuu dhiley yar dhaco oo sida hadda sanadkii hadda xildhibaanadii hore ee tobnaadba baarlamaankii hore in maaragtay sanad iyo sanad iyo bari wax gu yara jito way dhici kartaa in xilliga rasmiga ah ee mandatka afarta sanaha dhammaanayo inaysan doorashadu dhicin oo yara jiitanto bil iyo laba iyo saddex waxay doonta waxaa noqoto oo technical extension noqon karaya marka wixii lagu qaban lahaa weelkeedii waa inuu baarlamanku ansixiyo oo uu yidhaahdo maaragtay sharciga casaabtii iyo kii guddiga doorashooyinkii la mariyay u baahan yihiin ee lasoo magacaabi doono iyo waxaas oo dhan marka debates bay dhalin doontaa siyaasiyan marka waxaa loo baahan yahay in dadka soomaaliyeed iyo siyaasiyiintaba ay u midoobaan sidii dalkan loo samata bixin lahaa oo loo gelin lahaa doorashadana loogu diyaargaroobi lahaa one person one vote loo gaarsiin lahaa haddii dadka soomaaliyeed oo dhan aysan codayn karaynin waxaan ka imaanay in ay ogaasyo iyo salaadiintu qofka soo qoraan waxaan ku xijinay konton iyo kow qof in ay maaragtay qabaayilka ka socda four point five iyadoo la ixtiraamayo ay ay wax doortaan boqol iyo kow baan gaarsiinay dee haddana tanna waxaan rajaynaynaa in dadka loo sii dhacdhiciyo oo dadku ay dareemaan in ay qofka xildhibaanka iyagu leeyihiin oo ay iyagu u codaynayaan oo uu iyaga accountable u yahay laakiin waxaan aaminsanahay in dalkan hadda la gaarsiin karo oo aimkanagana uu haa yahay in la gaarsiiyo dalkan in one person one vote ay ay ka dhacdo
soomaaliya ayaa afartii sannaba mar qabata doorashada dadban ee golayaasha sharci dejinta taasoo xildhibaanada ay soo doortaan oday dhaqameedyada iyo ergada kuwaasoo sii doorta madaxweynaha madaxda sare ee la doorta ee dalka ayaana muddaxeleed walba bilowgeeda shacabka u sheega inay doorashadaasi tahay tii ugu dambaysay ee dadban lana qaban doono doorasho qof iyo cod ah taasoo ilaa iyo hadda aan dhicin dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa nageyntaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadkan waxaynala socodsiinayay cabdiqaadir maxamed mursal samaka haatanna ku soo dhowaada barnaamijka hambalyada ee heesaa waxay noo soo jeedinayaa ismaaciil xuseen farjar iyo weliba nuur xasan nuur
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaana toddobaadkan idinla socodsiinayaan oo ah ismaaciil xuseen farjar iyo nuur xasan nuur ismaaciilow inta aanan dhambaalada u guda gelin bal dhankii heesaha maxaan ku bilownaa haddaad nuuroo xaggayga u soo leexisay oo aan gacanta geliyo heeso kala duwan ayaa yaalla ma kuwii sokaad jeceshahay ma kuwii dhexaad jeceshahay ma kuwii horaad jeceshahay waa tahay ismaaciilow bal anoonan kala qaadqaadin kuwa jacaylka ee barnaamijka ku habboon bal noo soo qabo waxaan soo qabanayaa cumar shooli iyo weliba heestii hee ladnaan dhegaysi wacan
sidallaaga roob yeelay cusubkii ka laga ciiday lala raacay indhaha arooskii mulaacay sidallaaga roob yeelay cusubkii ka laga ciiday lala raacay indhaha arooskii mulaacay ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waraayo labadiis kuraagtee libaantii ahaada ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waraayo labadiis kuraagtee libaantii ahaada sidallayhir cadceedeed cirkoosaga ku larayahay leba baystay subax baa arooskii mulaacay sidallayhir cadceedeed cirkoosaga ku larayahay leba baystay subax baa arooskii mulaacay ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waraayo labadiis jecele libaantay ahaadaa ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waraayo labadiis jecele libaantay ahaadaa sidallaaha malogsha labiyada ka murayo lama hiisa fidiya arooskii mulaacay sidallaaha malogsha labiyada ka murayo lama hiisa fidiya arooskii mulaacay ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waraaye labadii ubadh leh libaantii ahaadaa ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waraaye labadii ubadh leh libaantii ahaadaa sida beerladawo webigii ku liico mirihii luraysa arooskii dhumaace sida beerladawo webigii ku liico mirihii luraysa arooskii dhumaace ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waraaye labadii raxayste libaantay ahaada ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waraaye labadii raxayste waxaan filayaa in heesta ladnaan dhegaystayaal aad ka wada hesheen ee dhambaalka ugu horreeyana waxaa nasiib u hela ismaaciil oo dadka kale ah cabdimaalig axmed cabdi gurey nimcaan axmed cabdi ayaanle axmed cabdi mukhtaar axmed cabdi anwar lacag ibraahim iyo cumar firgad indiifi waxaa kaloo ku jira maryan cabdi daahir iyo naasira lacag ibraahim zaynab axmed xuseen iyo roodo axmed xuseen sharmaarke axmed xuseen khaalid axmed xuseen xasan axmed xuseen maxamed axmed xuseen iyo nimcaan axmed xuseen iyo asxaab kaloo fara badan waxaana dhammaantooda isku duuban ay halkani uga hambalyeynayaan mustafa cabdidaahir iyo halgan cabdicasiis oo arooskooda uu ka dhacay deegaanka bambaas ee dowla deegaanka soomaalida ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara ubad khayr qabna allaha idinkala siiyo aamiin nuurow inta aynaan kusii socon dhinaca dhambaalada kala duwan bal haddaad mid ka mid a heesaha inoo soo qabatoon dhinacaaga markan u soo riixo maxaad inoo haysaa waa yahay mar haddii aan dhowaan akhriyey hambalyo aroos waxaan arooskaasi aan haddana u duceynay aan u saari doonaa heestan la yaabka leh ee fanaaniinta cabdinaasir macalin saciid iyo hibe maxamed hibe nuur
kala wadine waa qod laba isjecelo liibaan ku warto aniswa inaga yeelaniswa inaga
nuurow haddaan dhinacii dhambaallada aan dib ugu noqonno waraaqda gacanteeda ku jirtaa waxay ka timi nuur sheekh xasan carte iyo aabe sheekh ibraahin iyo weliba hooyo xabiibo aadan cabdow aadan cabdow iyo weliba abbaayo xabiiba sheekh xasan iyo nuurta sheekh xasan iyo weliba sonkor sheekh xasan iyo qaadi ibraahin cali ibraahin iyo weliba sheekh cabdi cali ibraahin iyo macalin nuur ibraahin iyo weliba xasan cali ibraahin xasan liish baa la yidhi iyo weliba sheekh cali ibraahin magacyada waxaynu u akhriyaynaa nuurow sida laynoogu soo diray iyo weliba muriwadiisa faadumo macalin nuur wardheere dadkaas oo kala jooga magaalooyinka beledweyne iyo baydhaba iyo weliba bokool waxay hambalyo farxad leh ay hawada u marinayaan cali sheekh xasan ibraahin iyo murwadiisa farxiyo hafow aadan oo ku aqalgalay deegaanka abegdheere ee gobolka bakool waxaan leenahay noqdaa kuwii isku waara ubad khayr qaba kala hera ismaaciil waxaan filayaa in aan aadi doono dhinacii heesaha bal maxaan ciyaarnaa mar kale nuurow waxaan soo qabanayaa haddaan markii hore aadnay dhinaca fanaaniinta dhexe haatanna fanaaniinta dambe ayaan imanaynaa fanaanadda da'da yar ee codka tolmoon rooda kayf ayaan inoo soo qabanayaa iyo weliba heesteeda dareen hee dareen igula sheekayso
Yeah. xadira ada noloshayda adiga ahtirjeye adiga ahtaweye adiga xuma xadira ada noloshayda waxaad tahay midkaan doortay dugsi weeye ruuxdaadu waad daryeelkal gacalkaagu dadtu waa isfahankeen waxaad tahay midkaan doortay dugsi weeye ruuxdaadu waad daryeelkal gacalkaagu dadtu waa isfahankeen gudadaal jacaylkeenna ka difaac xumaanoo dhan adigoo idacal jooga baranigula sheekayso gudadaal jacaylkeenna ka difaac xumaanoo dhan adigoo idacal jooga baranigula sheekayso gudadaal jacaylkeenna ka difaac xumaanoo dhan adigoo idacal jooga darniguu la sheekayso
waa tahay weli dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo si toosa idinkaga imaanaya laantaaf soomaaliga ee v o eda ismaaciil xuseen farjar iyo anoo ah nuur xasan nuur ayaa idinla socodsiinaya dhambaalkan ismaaciilo waxa uu naga soo gaaray ee dadka kale ah guddoomiyaha jaamacadda baydhabo international injineer mustafa axmed maxamed doctor cusmaan maxamed xasan guddoomiyaha jaamacadda daarusalaam doctor cabdulqaadir sheekh ismaaciil sheekh maxamed faarax gudoomiyaha jaamacadda imaam shaafici gudoomiyaha jaamacadda sharqi afriqiya doctor cabdirasaaq maxamuud takar doctor cabdulkariim aadan fagaase iyo gudoomiyaha jaamacadda himilo axmed maxamed nuur gudoomiyaha jaamacadda hiiraan waa madaxdii jaamacadaha dalka qaarkood ismaaciilow waxa ay u hambalyeynayaan doctor xasan macalin maxamuud samatar doctor xasan albasri iyo madiino isxaaq xasan oo uu wiil ugu dhashay isbitaalka ibnu siina ee gobolka xadramowd ee dalka yemen taariikhdu markay ahayd kowdii bishan julaay ee sanadka labada kun afar iyo labaatanka wiilkaasi waxaa loo bixiyey ismaaciilow maa sha allah tabaarak allah
maasha allah tabaarak allah hadda sida warqadda ku qoran haye haye halkaas ku noqoshay malaa leedahay ee nuuro waayahay maadaama doctor xasan albasri uu saaxiibka v o e da yahay telefoonkaa ka wici doona ma ka xaqiijinaa marka halkaas waxay noqonaysaa bal waxaa la sugaynaa xaqiijintaas wiilkaa in loo bixiyey maasha allah tabaarak allah iyo in magac kale loo bixiyeyba waayo waxaan leenahay wiilkaasi allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca amiin haatanna bal dhinaca heesa inoo raaci nuurow waxaan dhegeystayaasha u haynaa heesta warsan iyo weersan fanaanada maryan ruun ayaa ku luqaynaysa laakiin heestan waxaa horey u qaada allah u naxariistay aamine faar xuseen laakiin nala dhegeysta codka macaan haatan ee fanaanada maryan sheekh maryan ruun
haddaynu heestaas halkaas kaga nimaadno laanta afka soomaaliga ee v o e aad nagala socotaan nuurow waraaqdan gacanteeda ku jirtaa waa waraaq tahniyad dhalasho oo farxad leh waxaana diraya dadka kale ah aabbo cali casayr cabdiqani xuseen maxamed iyo weliba muxyidiin xuseen maxamed iyo najiime xuseen maxamed iyo naciime xuseen maxamed iyo aasiya xuseen maxamed iyo hooyo hinde faroole iyo hooyo canab maxamed cabdi mubaarig cali casayr cabdirasaaq cali casayr khaalid cali casayr yaasiin cali casayr khadar cali casayr dhammaan dadkaasi waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh ay gaadhsiinayaan axmed weli xuseen maxamed iyo weliba ayaan cali casayr oo uu wiilugu dhashay degmada xaaji saalax ee gobolka daad madheedh wiilkaas ayaa xilli hore dhashay waxaana loo bixiyey ayaa layidhi maxamed waxaan leenahay soo barbaar noqo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca sidoo kale inta aanan dhinaca tahniyadaha ka bixin nuurow waxaan haatan aniguna halkan hambaliyo aniga iyo asxaab badan baan uga diraynaa qof ka mid a asxaabta oo dhowaan magaranaysaa hargeysa ku guursaday waa nin aad dhinaca warbaahintana saaxiib la ahaa dhinaca magaranaysaa baraha bulshadana caanka ahaa isaga iyo marwadiisuba waa ismaaciil ubax oo wuxuu lahaa warbaahin gaar oo layidhaha codka ubaxa iyo weliba marwadiisa hibaaq laari marka meherkooda iyo arooskooda wuxuu ka dhacay magaalada hargeysa waxaan leenahay noqda kuwii isku waara aamiin ayaan ana raaciyey ismaaciilo mar haddii uu yahay marat ninkaas khiyaarka ah saxaabta warbaahinta heesihiina maxaad ugu dari lahayd
hibaaq laariyo ismaaciil ubax iyo weliba asxaabta kale aynu tahniyadda u direynay waxaa jirta goordhoweydan anoo dhex mushaaxaya dhinaca xulashada heesaha ayaa waxaan ku dhex arkay waxaa jiray fanaanka caanka ee cabdirasaaq anshax ayaa xilligii u guurdoonka ahaa hees layidhaa dejiya oo uu ku sharaxayo gabadha uu doonayo noocay ahaan lahayd ayuu qaaday
dayma qurux ilwaadalo indhaha waata wiilkooda dojsaxankayo darmada warata laabtayda diradii halkiyo dhibtaba iga daryeeysa
markii ay gabadha is heleenna hees kale oo la yidhaahdo haddaan helay taan u howlgalay ayuu markii dambena qaaday marka heesta dambaan usoo qabananaa ee cabdirasaaq anshaxee ah haddaan helay taanu howlgalay dhegaysi wacan ayaan leenahay annagana
daruur hoganiyo jeegaan wataa dadkoo halacliyo hooshaar bilila daruur hoganiyo jeegaan wataa dadkoo halacliyo hooshaar bilila cadceedin ladaa hareer dhiga jirtoo hobi hibaaq bixisaa jirtoo hobi hibaaq bixisaa caleenta himirkeyo hoobaan malabaa calinta himirkeedu oobaan malada daruur hoganiyo jeegaan wataa dadkoo halacliyo hooshaar biliga daruur hoganiyo jeegaan wataa dadkoo halacliyo hooshaar biliga cadceedii qadaa areera dhigtaa hibaaq bixisaa jirtoobi hibaaq bixisaa calinta himirkeedu oobaan malabaa calinta himirkeedu oobaan malabaa rag baa u hawayn hubkaad sidato rag baa u hawayn intaad habashiyo huruud marsantaay xilkii hooyaad hagooga tahay intaad habashiyo huruud marsantaay xilkii hooyaad hagooga tahay haqoomin haqoomin haqoomin halkiyo idaha gabadhiyo haqoomin haqoomin rag baa u hawayn hubkaad sidato rag baa u hawayn hubkaad sidato ilbaha dariga hamuun u qabo intaad xakisaba hanqaarnaaye shar gudbay intaad habashiyo huruud marsantaay xilkii hooyaad hagoogantahe intaad habashiyo huruud marsantaay xilkii hooyaad hagoogantahe haqoomin haqoomin haqoomin hankiyo idaha gabadhiyo haqoomin haqoomin haqoomin hankiyo idaha gabadhiyo waxaan ku hamiyey ayaa idgaro hoygaan dhisayaa haloo si baxo waxaan ku hamiyey ayaa idgaro hoygaan dhisayaa haloo si baxo haddaan la helay intaan u howlgale oo waxaa la helay intaan u howlgale hadduu helay tuu u howlgalay oo wuxuu helay tuu u howlgalay waxaan ku hamiyey ayaa garo weygaandisayaa haloo si baxo waxaan ku hamiyey ayaa garo weygaandisayaa haloo si baxo haddaan la helay intaan u howlgalay oo waxaa la helay intaan u howlgalay hadduu helay tuu u howlgalay oo wuxuu helay tuu u howlgalay cirkoo subax hore hoosiiska dhasha harada cishkigiyo xaareedin qata cirkoo subax hore hoosiiska dhasha harada cishkigiyo xaareedin qata haddi udugliyo hibaaq walwedha midhaha ilkii hareeri baxay midhaha ilkii hareeri baxay sidii hadhabe aldhaa qurxe sidii hadhabe aldhaa qurxe cirkoo subax hore hoosiiska dhasha harada cishqigiyo xaareedin qata cirkoo subax hore hoosiiska dhasha harada cishqigiyo xaareedin qata haddi udugliyo hibaaq warwedha midhaha ilkii hareeri baxay midhaha ilkii hareeri baxay sidii hargalbe aldhaa qurxe sidii hargalbe aldhaa qurxe allah kugu habay dulqaad hodano allah kugu habay dulqaad hodano higad samirka horyaad u taho hubsimadu waa hangool ku hago
waa hagaag dhegaystayaal haatanna waxaa noo baaqaya dadka kale ah mukhtaar daahir dhurre iyo manuur daahir dhurre maxamuud daahir dhurre iyo xuseen daahir dhurre sacdiyo daahir dhurre nuuney daahir dhurre iyo nuurto daahir dhurre iyo ilmo daahir dhurre oo isku duuban waxaa kaloo dhambaalkale diraya raxmo cali biild iyo maxamed kulle macalin waxaanay u hambalyeynayaan xasan daahir dhurre iyo marwadiisa samey boorey oo gabar ay ugu dhalatay gobolka baay gabadhaasina waxaa loo bixiyey bushra waxaan leenahay allaha ka dhigo ti dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhinacii tahniyadaha inta aynan ka bixin waxaan halkan ku hayaa tahniyad dhalasho waxaana kala diraya cabdixakiin maxamed warmahaya cabdishakuur maxamed mucalin iyo weliba ismaaciil maxamed mucalin maxamed mucalin yuusuf iyo caruurtiisa xikaam mucalin yuusuf iyo caruurtiisa sadaar mucalin yuusuf iyo caruurtiisa muhaab macalin yuusuf iyo caruurtiisa hilaal macalin yuusuf maa'ida macalin yuusuf iyo caruurteeda jaaliya macalin yuusuf iyo wiilkeeda calwo macalin yuusuf iyo caruurteeda zakiya macalin yuusuf iyo caruurteeda daa'ifo macalin yuusuf ayaa layidhi iyo weliba maryan aadan cali cali nuur cali iidow isxaaq cali iidow maxamed cabdi xasan yacquub cali aadan cabdi kamaal cali aadan cabdi faadir ismaaciil xasan dhammaan dadkaas iyo dad kale oo tiro badan oo kala duwani oo meelo badan oo caalamka ah kala jooga waxa ay tahniyad u dirayaan ayaa layidhi tahniyad dhalasho welibana adeer cabdinaasir macalin yuusuf iyo xaaskiisa asma shaawul ibraahin oo wiilagu dhashay gobolka baay ee ka tirsan koonfur galbeed ducaduna waa xaggina ayaa layidhi nuurow ducadan inoo raaci aamiin ayaan leenahay wiilkaasi allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca gebagabadii ayaan soo gaarnay ismaaciilow heesta ugu dambaysay aan ku soo xiri doonno barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee galabta waa garqaado jacayl yahow iyo axmed cali cigaal heestaasina waxay gebagabow tahay barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo ismaqal dambe oo xiisa
salaam codkaasi garqaada jacaylo iyo axmed cali cigaal ayaana dhegeystayaal ugu dambaysay idaacaddii galabta iyo wararka v o e tan iyo kulantay dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
naftu gacalka mooda amataan go'aye naftu gacalka mooda cilayga guurtee dhibkan qabo bargaarse amataan go'aye naftu gacalka